بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد waxaa cashirkeenu ka bilaabmaya masalada koob iyo tobnaad masalada koob iyo tobnaad waxa weeye ina aljihaad almashruuc huwa aladi yuraadu bihi nusraة diin اlislaam wa xifduhu jihaadka mashruuca waa jihaadka la ujeeddada laga leeya ay tahay in diinta ilaahay subxaanaه wa tacaala loo nusreeyo oo la xifdiyo yani jihaadka waxaa loo sharci gareeyey amba ujeeddada waxa wey markaas loo sharci gareeyey waa in diinta ilaahay subxaanaه wa tacaala loo nusreeyo oo lagu xifdiyo walow istalzama dalika qitaala man yuxtaaju ilى qitaalihi min ahli اlxarbi wاlkhawaariji wاlbugaat haba laazimsato arrinkaas oo ha waajibsato amba ha ka dhalato la dagaalanka cidda loo baahan yahay in lala dagaalamo oo ahlulxarbi ah gaalada muslimiinta la dagaalamaya ambaba khawaarijta muslimiinta ku baxaya walbugaat amba kuwa waxawey markaas qudaacu duruqa ee waxa weeye markaas daacadii imaamka ka baxaya waxaynay ku kala duwan yihin khawaarijta iyo bugaada khawaarijtu waxa weeye waxay dadkii muslimiinta intay tagfiiriyaan ayaa waxa weeye markaas dhiigoodana ay banaysanayaan ay ku baxayaan iyo kowarka inayna ahlna sidaas oo kale u ahayn xukunka oo waxa weye markaas dad muslimiina ayna ahayn ayaa waxay doonayaan markaas inay xukunkiina ka ridaan oo ay la dagaalamaan oo dabeetna saasay ugu baxayaan buqaadu laakiin iyaku waxa waxawey markaas daacadii imaamka ayuun bay ka baxayaan waa dad waxawey markaas iyaku ifsaad fasaad iyo duruqda waxawey markaas in la jaro dadka dhicitaankooda boobitaankooda waxyaalahaasi waxay markaas ayay ku baxayan laakiin shubha waxawey markaas diiniya iyaka kuma jirto khawaarijtana waxaa ku jirta waxay markaas shubhatu diiniya oo dadkii intay waxay markaas gaalaysiiyaan ay dhiigoodii waxay markaas banaysanayan marka jihaadka mashruuca ah waa jihaadka ujeeddada laga leeyahay ta in diinta ilaahay subxaana wa tacaala loo nusreeyo loo hiiliyo oo lagu xifdiyo o lagu ilaaliyo walow taasi haba keensato in lala dagaalamo ciddii waxay markaas dagaalkooda loo baahdo oo ah ahlulxarbiga oo kufaarta ah ambaba khawaarijta lafahaantooda oo iyaku dee muslimiina ambaba bugaada kuwa xadgudubka samaynaya oo iyakuna waxay markaas muslimiina fain lam yuxtaja ila alqitaal haddii waxawey markaas dagaalka aan loo baahnayn haddaan dagaalka waxay markaas loo baahnayn oo maslaxad waxawey markaas ayna ku jirin nusratu diin اlislaam wa xifdu diinta islaamka in loo hiiliyo oo waxay markaas la xifdiyo falaa yusaaru ilayhi loo noqon maayo waxay markaas xagga jihaad iyo dagaal haddaan loo baahnayno maslaxadu ayna ku jirin id ina jihaad alacdaa wa qitaalahum acdaado lala jihaatamo amba lala dagaalamaa laysa mashruucan lidaatihi sidiisa shay mashruuca ma ah dilitaanku iyo la dagaalanku shay sidiisa loo xayo markaas loo doonayo maaha wainamaa ligayrihi waxa loo sharci geliyo waa gayrkii oo waa maslaxadan ku jirta oo ah diinta ilaahay subxaana wa tacaala in lagu xifdinayo oo waxawey markaas lagu ilaalinayo yani jihaadka waa waa markaas loo sharci geleeyey ma aha waxawey markaas inuu lidaatihi dilkan lafahaantiisa loo qastinayo oo mashruucu yahay waxa loo sharci geleeyey waxa weeye maslaxada raajixada waxay markaas ku jirta oo ka dhalanaysa oo ah diinta ilaahay subxaana wa tacaala in la xifdiyo in ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa waxay markaas loo hiiliyo in dhibta waxay markaas gaaladu ay ku hayso dadka waxay markaas muslimiinta laga difaaco oo waxay markaas laisku hor hor istaago id ana jihaad alacdaa wa qitaalahu laysa mashruucan lidaati وإنما لغيره waa masle markaa taasna muhiima in yani la dagaalanka marka gaalada loola dagaalamayo inuu ahayn shay yani la dagaalanka lafahantiisa loo qasinayo waxa loo sharcigelaya maaha mujarad la dagaalankanu in lala dagaalamo maaha waxa loo sharcigelaya jihaadka waa waxan ka ratibmaya la dagaalanka wixii markaas gaalada loola dagaalamayo waayo ilaahay subxaana watacaala diintiisa in loo nusreeyo ilaahay subxaana watacaala diintiisa in la xifdiyo in waxay markaas gaalada diinta ilaahay subxaana watacala is hortaagaysa waxay markaas faafintiisa diideysa in waxay markaas arinkaa waxay markaas meesha laga saaro in dhibta waxay markaas saas oo kale dadka muslimiinta ay dhibayaan waxay markaas layska hor istaago litakuna kalimat اllahi hiy اculya warka rasulku le salى اlahu alيه wasalam saasaa loo sharci gelay wainama ligayri waa masaalixda raajixa ka ratimaysa walana اlcilaa fi qitaali اkufaar cilada iyo sababta gaalada loola dagaalamaya laysa alkuf gaalnimada maaha waxuu culimmadu isweydiiyeen waxaan gaalada loola dagaalamaya ma gaalnimada mise waa dhibta dadka muslimiinta waxay markaas ay ku hayaan iyo la dagaalanka waxay markaas dadka muslimiinta ay la dagaalamayaan jumhuur culamaa culimada badankooda waxay yidhaaheen waxa gaalada loola dagaalamaya maaha gaalnimada waxaa loola dagaalamaya waxa weeye dhibtan waxay ay diinta ilaahay subxaana watacaala ay is hortaagayaan dadka muslimiinta waxay markaas ay dhibayaan taasaa loola dagaalamaya laakiin maaha in gaalnimada lafahanteeda loola dagaalamayo culamada qaarkood waxay dhahen waa madhabka alimaam shaafici raximah اllah waxa yihi waxa markaas waxa loola dagaalamaya waa alkufr waa gaalnimada laakiin madhabka waxa markaas akar culama ay ku tegeen ee raajixa waxa weya inay tahay cilada gaalada loola dagaalamaya ayna ahayn maxay gaalnimada laakiin dhibta iyo ishortaagitaanka diinta ilahi subxana watacala ishortaagayaan walana alcilaa fi qitaali kufaar sababta gaalada loola dagaalamaya laysa alkufra gaalnimada ma aha maxaa u daliila inayn waxa loola dagaalamaya gaalnimada ahayn laakiin dhibtooda ay tahay iyo ishortaagitaanka waxay markaas diinta ishortaagayaan iyo la dagaalanka dadka muslimiinta ay la dagaalamayaan bidaliili akdi اljizyati canhu waxaa u daliilataa ka qaaditaanka laga qaadayo waxay markaas jizyada oo maalka waxay markaas ah naftooda waxay markaas ilaalinta la ilaalinayo bedelkeeda laga qaadayo wa tarki qitaali man dafacaha iyo ka tegitaanka laga tegayo waxa wey markaas qofka dhiiba jizyada wa huwa kaafir isagoo gaal qofka jizyada bixiya isagoo gaal ah ayaa waxa markaas de la iska daynayo oo u noolaanayo hadday tahay waxa loo dilayo waxa markaas gaalnimada de jisyada lagama qaadinayo waa la dilila ilan gaalnimada waa baaqi bay ku tahay oo lama ornayo jisyada marka laga qaado waad islaamaysaa laakiin mar haddii uu noqdo qof waxay markaas dullaysan oo dadka muslimiinta waxay markaas ku hoos nool oo waxay markaas axkaamta sanamka lagu socodsiinayo de waxay noqotay markaas dhibtii waxa wey ku jirtay gaalka ayaa meeshii ka baxday mar haddii dhibkii dararkii waxay markaas ku jirtay ahayd inuu wax fasahaadiyo oo waxay markaas dadka muslimiinta diinta ku fasaday meeshii ay ka baxdo la dagaalankiisi waxay markaas meesha uu ka baxay wa bidaliili nahyi diiditaanka la diiday ayaa u daliila can qatli nisaa in dumarka la laayo wasibyaani iyo caruurta waman fii xukmihim iyo ciddii xukunkooda qaadanaysa oo miman kamida hum iyaku laysu min ahli اqitaal dadka dagaalamaya aan ka mid ahay waxaa kalo u daliila in waxaan gaalka loo dilaya un ahayn gaalnimada ee dhibta waxay markaas ay tahay amba diiditaanka waxay markaas diinta ilahi subxana watacala in la faafiyo sirtaagu diidayo nahyigan la diiday in dumarka iyo caruurta la laayo wixii la xukun ah een dagaalamahay waayo dumarkan waxay markaas iyo caruurtan la diiday in la laayo weli ijmac culamaa dumarkii caruurta ijmaaca ku guntamay inaan caruurta iyo dumarka laleelin mar haddayna dagaalka ka qayb qaadan de waa gaalnimadii baaqigii ku yihi waa gaalo kufrigii wuu jiraa cilladii kufrigi wuu jiraa marka hadday tahay waxa loo dilayo lama soo reebeen dee dumarka iyo caruurta iyo kana hadal ayaa loolan la ilan iyo kalafaahantooda gaalnimada baaqi bay ku tahay waa gaale laakiin markii ayna noqon dadkii wax way dagaalamayey ee waxay markaas dhibta iyaku ay ka dhalanaysay islaamka waxay markaas dhibayey ayaa la taxriimiyey in iyaka waxay markaas la laayo وبدليل جواز قتال الخوارج والبغاة وهم ليسوا كفار waxaa sidaasoo kale u daliila waxaan waxay markaas dagaalka loo sharci gareeyey inuuna gaalnimada un ahayn banaanida ay banaantay in khawaarijta lala dagaalamo iyo bukaada kuwa waxay markaas xadgudubka sameynaya wadooyinka jaraya wahum laysuu kufaaran iyakoon gaalo ahayn waxaa la sharci gareeyey in khawaarijta lala dagaalamo hadday dadkii muslimiinta waxay markaas la dagaalamaan oo waxay markaas ay magan gelin waayaan waa lala dagaalamaya bukaada waxay markaas imaamkii ku baxaya ee daacadiisii waxay markaas ka baxaya in lala dagaalamo waa la sharcigeliy ilaa daacada imaamka kusoo noqonaya wahum laysuu kufaaran kuwaa dhammaantood gaalo ma ahade laakiin in lala dagaalamo ayaa waxay markaas diinta ilaahi subxaana watacala hiilinteeda iyo xifdinteeda iyo maslaxada waxay markaas sidaasi ku jirta saasaa loo sharcigeliyay in lala dagaalamo iyo koon gaalaba ahay marka jihaadka mashruuca ah waa jihaadka ujeeddada laga leeyahay taa in diinta ilaahay subxaana watacaala loo nusreeyo oo lagu xifdiyo waa kaa jihaadka waxay markaa la sharci geray waxa loo sharci gareeyena ma aha mujarad la dagaalanka waxay markaas gaalka lala dagaalamayo ee waxa loo sharci gareeyey waxa weeye maslaxada raajixada ee ku jirta oo xifdinta ilaahay subxaana watacaala diintiina la xifdinayo ee loo hiilinayo ee dhibka gaalada wixii markaas laga hor qaadayo sida jumhuur ulculamaa waxa markaas ay ku tegeen culimada waxay markaas badankoodu sida ay ku tegeen waxa weeye waxa gaalka loola dagaalamaya inayna ahayn gaalnimadiisi ay tahay dhibta iyo dararka iyo waxay markaas ishortaagitaanka diinta ilaahay subxaana watacaala ishortaagayaan waayo qaar gaalo ah oo waxaa jira gaalnimada ay ku sugantoon haddana lala dagaalamahayn aan lala dagaalamahayn baa jira waxaa jira sidaasoo kale qaar aan gaalaba ahayn oo haddana la shicigereeyey in maxay in lala dagaalamo la shicigereeyey oo khawaarijtiiyo bukaada id ilmaqsuudu ujeeddada laga leeyahay min aljihaadi jihaadka iclaau kalimati اllaahi waa in kelmadda ilahay ay sarayso maqsuudka jihaadka loo sharci gareeyey ee laga leeyahay waa in kelmadda ilaahay subxaana watacaala la sarhaysiiyo saasaa loo sharci gerey masalada koobiyo tobnaad waxa weye ina aljihaada maadin ilaa qiyaami saaca jihaadku waa uu soconaya ilaa saacaddu waxa wey markaas ay ka dhacayso jihaadku wuu soconayo ina aljihaada jihaadku maadin waa mid soconaya ilaa qiyaami saacati ilaa saacaddu ka dhacayso kamaa akbara nabiyu salى اllahu alayhi wasalam bidalika siduu rasuulku sidaa ka warramay fii xaali quwati اlmuslimiina wa fii xaali dacfi xaaladdii muslimiinta awoodda leeyihiina uu soconaya xaaladdii waxay markaas taa darayihiin uu soconaya laakiin siduu soconaya dee fa fii xaali quwati اlmuslimiina xaaladda muslimiinta awood ay leeyihiin yakuun bisinaan waranka waxay markaas afkiisii caaradiisu noqonaya awoodday markaa ku dagaalamaya wa fii xaali dacfi markay awood daro ku sugan yihiina yakunu bilxujati walburhaan xujada iyo burhaanka iyo daliilkay ku dagaalamayaan bilisaani carabkay ku dagaalamayaan aw bilqalbi amba qalbi markaa jihaadku mar kasta ilaa saacadda ay ka dhacayso waa uu soconaya laakiin kolba sidii dee maraaxishii jihaadkan hore usoo qaadanay kolba xaaladda muslimiintu ay taagan yihiin jihaadka ku habboon ayaa waxay markaa soconaya oo xaaladda muslimiintu awood iyo quwo ay leeyihiin dee gaalada waxay markaas gacanta kula dagaalamaya haddayna awood iyo quwo lahayna oyna gacanta kula dagaalami karina carabkay kala dagaalamayaan qalbiga waxay markaas kala dagaalamayaan waatan horena usoo nidhi waxay markaas sida culimada muxaqiqiinta ay rajixeen jinsu ljihaad jihaadka waxay markaas jinsigiisa anwaacdiisa hoos imanaysa wax kamida inuu qofku la yimaado waa farducayn oo gaalada waxay markaas qofkaan kula dagaalamin gacantiisa de wa carabkiisa waay markaas waa inuu kula dagaalamo qalbigiisa waay markaas waa inuu kula dagaalamo taana waxay markaas qofnaba ka dhici mayso hadduu idha adigu gaaladii waay markaas waan jeclaanaya qalbigaan waay markaas qofku ka jeclaano gaaladii de waay markaas iimaanku wuxuu keensanaya bara'atu min alkufaar gaaladii in beri laga noqdo wa bugduhum wa cadamu maxabatihim in la naco oo waxay markaas aan loo cadhoon in la nacon la jeclaan ayaa meeshii ka baxay qofna looga cudur daarmaa inuu gaalada qalbiga waxay markaas u ka jeclaado oo waxay markaas uu ka niciba waayo waxyaabaha imaanku keysanayin wey carabka in waxay markaas sidaas oo kale gaalada lala dagaalamo oo waxawey markaas ma garanaysaa xumaantooda waxay markaas la faafiyo shubahaadka waxay markaas dadka muslimiinta ay ku dhex faafinayaan la caddeeyo oo waxay markaas la kashifo in maalka waxay markaas sidaas oo kale qofkii kari kara lagula dagaalamo oo waxay markaas cilmiga sharciga waxay markaas faafintiisa in waxay markaas la taageero de mid waxay markaas meesha ka baxaysa maa marka jihaadku waa uu soconaya ilaa qiyaami saaca laakiin kolba xaaladda muslimiintu siday yihiin ka ku haboon ayaa ayaa soconaya masalada labayo tobnaad waxa weeye ina aladii yuqadiru اlmasaalixa wاlmafaasida cidda qadaraysa masaalixda iyo mafaasida masaalixda iyo waxay markaas mafaasidoo ka mid a waxyaalaha shareecada islaamku waxay markaas ilaahay subxaana wa tacala ugu soo dejiyey shareecada islaamku waxaa loo soo dejiyey waxay markaas lilmasaalix lijalbi اlmasaalix wa dar-i اlmafaasid wa taqliidah in masaalixda iyo waxa nafciga iyo waxtarku uu ku jiro ay waxay markaas soo jiido waxa dhibta iyo mafsadada ay ku jirtana ay riixdo ambaba waxay markaas ay yeerayso wax kastoo ilaahay subxaana wa tacaala ina faray oo ina amray waxaa laynoogu sharci gelaya maslaxada waxay markaas ku jirta iyo wanaag iyo khayrkii waxay markaas inoo leeyiy wax kastoo ilaahay subxaana wa tacaala inoo diidana waxaa laynoogu diiday mafsadada iyo waxay markaas dhibta ku jirta ama mid barax tiran waxay markaas ha noqoto ama mafsado raajix oo xoog badan ha noqoto haddaba cidda qadaraysa ee kala saari karta masaalix iyo mafaasidda waxay markaas arinkuu leeyahay ila waxay maslaxa ku jirtana waxay markaas ka dhalanaysa raajix waa in lala yimaado waxay mafsada waxay markaas ku jirta raajixna waa in laga tagee wa min dalika taa waxaa ka mida macrifatu mashruuciyatihi mashruuciyat اljihaad halkaa wey mashruuciyatihi halkaa ku taa wa min dalika macrifatu mashruuciyati اljihaadi min cadamihi waxaana taa ka mid a garashada la garanayo jihaadka inuu waxay markaas mashruuc noqonayo oo mashruuc la-aantiisa una waxay markaas mashruuc noqonayn cidda ka garanaysa inuu jihaadku mashruuc yahay xaaladda taagan oo maslaxadu waxay markaas isaga ay ku jirto cidda ka garanaysa min cadamiha ay min cadami mashruuciyati inuuna mashruuc ahayn oo xaaladda waxay markaas jihaadkuuna mashruuc ahayn oo dhibbo waxway markaas ay ku jirto ilan jihaadka haddii maslaxa ayna ku jirin oo mafsadada ku jirta ay ka badan tahay waxay markaas la dagaalka gaalada lala dagaalamayo manfacada ku jirta mashruuc noqon maayo sida xaggii hore aanu kusoo qaadanay haddii dhibta waxay markaas gaalada in lala dagaalamo dhibta ka dhalanaysa hadday ka badan tahay ka raajixsan tahay maslaxada ku jirta jihaadku qayru mashruuc noqon maayo haddaba cidda qadaraysa ee qiyaasi karta masaalixda waxay markaas jihaadka ku jirta iyo mafsadada ku jirta ee kala garan karta inuu xaaladan jihaadku mashruucu yahay iyo inuuna waxawy ahayn hum اlculamaa waa culamada ina aladii ka yuqadir qiyaasaya almasaalix masaalixda walmafaasid iyo mafaasidda guud ahaanba wa min dalika waxaa ka mid a oo baabkaa masaalix iyo mafaasidda soo gudagelaya macrifatu mashruuciyati اljihaad garashada la garanayo jihaadku inuu mashruuc yahay min cadamihi inuuna mashruuc ahayn laga garanayo hum اlculamaau culimada weyi cidda garan karta inuu jihaadku xaaladan mashruuc yahay oo maslaxa ay ku jirto iyo inuuna waxay markaas mashruuc ahayn oo xaaladan mafsada ay ku jirtaa waa culamada culimada weyi masaaisha waxay markaas jihaadka iyo waxyaalaha waxay markaas lamidana cidda waxay markaas ka fadwoonaysa wax ka sheegaysaa waa min khawaasi alculamaa culimada waxay markaas kuwooda khawaasta ah ee waxay markaas mujtahidiinta waxay markaas weeye diinta ilaahi subxaana wa tacaala sida dhabta waxay markaas u fahmay ee waxay markaas ku raasay khawaas alculamaa weeye culimada waaweyn ayaa waxay markaas loo daba fadhiisanaya ee shay qof kasta waxay markaas uu ka hadli kara maaha waxyaabaha waaweyn ee waxay markaas baqaha iyo cabsida keenaya markay dhacaana waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu faray waxay markaas dadka ahlulcilmiga ee culimada ah in waxay markaas mashaayih sida masiiriga ummadda waxay markaas garan karaa xukunka ay leedahay in waxay markaas loo celiyo waida jaءahum amru min alamni aw alkhawfi adaacuu bih walow raduuhu ila rasuuli wa ilaa uli اlamri minhum lacalimahu aladiina yastanbiduunahu minhum waxa ilaahi subxaana wa tacala u leeyahay markuu u yimaado arrin waxaway markaas nabadgelya amba baqe ee waxaway markaas uu ka dhalanayo shay nabadgelya amba daqo uu ku jiro marka waxa weeye u yimaado way faafinayaan hadday u celin lahaayeen kuwa waxa wey markaas arrinkooda haya ee waxa wey markaas culummada ah hadday kuwa u celin lahaayeen kuwa ahlul istinbaadkii waxay waxa wey markaas garan lahaayeen arrinkaa waxay markaas xaqiiqadiisa iyo dhamniyadiisa iyo sida warkuu yahay ayuu ogaan lahay laakiin ishaaca keliya oo wixii markii la faafiyo iyadoon dadkii ehelka u ahayd waxay markaas loo celin waxyaabaha waxay markaas dhibtu ay ka dhalanayso iyo mafsadadu ayaa waxawey markaasu ka mid yihi aayadii kale ilahay subxaana watacala wuxuu ku uhi fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun marka waa masaaisha culimada in loo celiyay inuu jihaadku mashruuc yahay waktigan iyo inuuna mashruuc ahayn cidda kala garan karta waa culamada qof kasta ma aha laakiin markii arinku waxa weeye markaas culimada gacmahooda uu ka baxee hadalkoodii waxay markaas la dhegeysan waayey ee marka ihaan iska daaya shaygaas waxay markaas xaaladda jihaad ma ahe faraa ka qaada waxay markaas qaar aan dhegaysanahayn oo culimada ku xidhanaya kulafahooda u fadwoonaya oo waxna garanaya soo baxeen ayaa mafsadadii waxay markaas dhibti ay dadka muslimiinta ku fara badato waladii biyadihi ka gacantiisa ay ku jirto ibraamul cahdi cahdiga inuu waxay markaas xidho uu sugo walhudnati iyo heshiiska wayuwakalu ilayhi loo tala saaranayo amru ljihaadi arrinka jihaadka waiclaanu iyo muujintiisa iyo ku baaqitaankiisa cadayntiisa inuu iclaaniyo ogeysiiye weeye wlmunaadaatu bihi inuu ku baaqo huwa waliy اlamr waa muslimiinta waxay markaas qofka maamula cidda waxay markaas heshiiska geli kara ibraam yani waxay markaas sugi kara geli kara weye ambaba furi kara heshiiska ee ka bixi kara ee jihaadka waxay markaas iclaaminaye ogeysiinaye ee waxay markaas ku baaqanaya arrinkaa loo tala saartay waa waliy اamr muslimiinta cidda u talisee maamulka u hayo weye sidoo horeba dee masladaas waxay markaas aanu soo sheegnay in jihaadka waxawey markaas cidda loo tala saara ee idankiisa loo baahan yahay ee waxay markaas hogaaminaysa inuu yahay cidda muslimiinta waxay markaas maamusha waxay markaas u talisa waa in ahan isaga waxay markaas in looga dheereeyo laga hormaro mar hadduuna isaga waxay markaas idmin oo una ogolaan sidaas oo kale mucaahadada gaalada lag lala gelayo in waxay markaas cidda geli kartaa uu yahay waxay markaas muslimiinta cidda waxay markaas maamulka u haysta amniga laakiin waxay markaas magangelinta qof gaara la magangeliyo taa waxay markaas dadka kale waxawey markaas shacabka iyo talefaantooda way magangelin karaan laakiin waxa laga hadlaya cahdi guud ballan guud amba sulxi guud oo gaalada lala galo amba kabixitaankiisa dee waxay markaas xaakimka muslimka ah ee waxay markaas muslimiinta maamula taas ayaa waxay markaas shuqulkeeda walaa tandabidu hadihi lumuur umuurtani ku xadaysi mayso umuurtani xad ku yeela mayso oo ku soo ururi mayso ilaa bitacdiimi wulaati umuuri wulaati اlamri amarka waxay markaas muslimiinta cidda haya in la weyneeyo mooyaane fii nufuusi raciyati dadka waxay markaas lafahooda lagu weyneeyo bimacrifati xaqihim in waxay markaas xaqooda la garto ay leeyihiin wa daacatihim in waxay markaas lagu adeeco fi lmacruufi wanaag arrimaha waxay markaas jihaadka iyo waxay markaas waxyaalahaa ka farcamaya ka dhalanaya xad yeelan maayaanoo waxay markaas qaar soo ururaya ma aha ilaa waxay markaas xaqa walaatulamriga ay leeyihiin la garto oo waxawey markaas wanaagga lagu adeeco oo weyneynta waxay markaas la weyneynayo dadka lafahooda lagu beero oo waxay markaas dadka dee aan laga horteerin oo waxay markaas aan lagu tirin sida caqiidada saxda ahlusunna waljamaca waxay markaas ku sugan tahay ee nusuusna ay tilmaamayso waa inaan waxay markaas xukaamta dadka maa maamulka oo haya inaan laga horkeenin oo waxay markaas mucaarada aan lagu samayn bal wixii wanaagana lagu adeeco wixii xumaanay sameeyaana looga nasteexeeyo waxay markaas loo sheego sidaas arrinka muslimiintu ku wanaagsanaanay qaala shaykh اislaam ibnu taymiya wuxuu yihi sheekhu wاlwaajib an yuctabara fii umuuri اljihaadi bira'yi ahli diini صaxiix shayga waajibku waxa weeye arrimaha jihaadka in la fiiriyo oo loo ictibaariyo dadka ra'yiga iyo aragtida diinta saxdaa dadka ehelka wa aladiina lahum khibratu kuwaasoo khibro u leh bima calayhi ahlu dunya ahlu dunyadu waxay ku sugan yihin wuxuu leeyahy arrimaha jihaadka waxa fiican waxa waajiba in la fiiriyo oo waxay markaas loo daba fadhiisto aragtida ay u arkaan diinta saxdaa dadka ehelka wa ee weliba garanaya ahlu dunyuhuna xaaladday ku sugan yihiin iyagoo ahlu diini saxiixa diin saxa ku sugan ehel u ah ayaa weliba waxay garanayaan culimadaas oo taa usii dheer ahlu dunya waxay ku sugan yihiin duuna ahli dunya ahlu dunya sokodood in la eega ma aha aladiina ahlu dunyahaasoo yaqlibu calayhim ay ka qaalib noqonaysa ka badan tahay annadaru in la fiiriyo fii daahiri diin diinta daahirkeeduu fiirinaya laakiin waxay markaas aan diinta waxay markaas si qoto dheer u fiirinahayn oo waxay markaas aan arrimaha si waxay markaas maaalaadkeedi waxyaalahay keenayso arrimihii qofka gaadhsiinayso aan fiirinahayn ee masaalixda iyo mafaasidda waxay markaas aan kala garanahayn falaa yu'khadu bira'yin kuwa ra'yigooda la qaadan maayo weliba ahludiin ba ha noqdaan laakiin waxay markaas ahlu diini saxiix mar haddayna ahayn culummada khawaasta waxay markaas haddayna ahayn ra'yigooda lama qaadanayo walaa bira'yi ahli diin ra'yiga ahli diinka lama qaadanayo ee culamada aladiina laa khibrata lahum fi dunya adduunyada aan khibro ulahayn waayo jihaadku labadaba uu baahan yahy waxay markaas cid diinta si qoto dheer la u fahmaysa u garanaysa wuu u baahan yahay xaaladda dadku waxay markaas ay ku sugan yihiin iyo ahlu dunyaa la fahanteedana cid garanaysa waxay markaas uu baahan yahay marka dadka diintana macrifada iyo aqoontoo leh dadka waxay markaas axwaashoodana garanaya kuwaasaa waajib ay tahay ina weydiiyo shekh islaam ibnu taymiya dad ahlu diin oo qora waxay markaas laakiin xaaladda dadka ay ku sugan yihiin xaqiiqadeeda aan garanayn in la weydiiye ma kuwa waxay markaas ahlu dunya ah ee daahiru diin ku kaaftoomaya diinta qoto dheer u lahay in la weydiiyana waxay markaas ma aha yani maqsuudku waxa weeye markaas jihaadka inuu mashruuc yahay iyoynuu lahay in xaaladan maslaxadu ay ku jirto in la dagaalamay iyo waxay markaas inayna ku jirin cidda la weydiinaya waa culummada culummada waxay markaas raasikiinta cilmigu waxay markaas ku raasikay ee waxay markaas fahmo weye mana aha mid kasta waxay markaas wax akrin karaya amba wax wacdin karaya amba khudbad jeedin karaya ma ahin waxay markaas kuwaa culimada la mooyo waa in la kala saaro culimada waxay markaas culimada diinta iyo macrifada iyo aqoonta u leh iyo wucaadda kuwa wucaadda waxay markaas dadka isdiwaaniya iyo waxay markaas kuwa ducaadda waa in la kala saaro marka culimada raasikiinta ayaa la weydiinaya jihaadka iyo arrimihiisa wax ku saabsan waayo waa shay ummadoo dhan waxay markaas masiirkiis iyo raadkiisu wada gaarayay oo cidda waxay markaas furto baabkaasoo qura gaar ku noqon mayso masaladu waa shay waxay markaas dadkoo dhan arrinkiisu wada gaarayo oo waxay markaas baqaha iyo amnigii waxay markaas ku saabsan ilahay wuxuu waajib ka dhigay markaa dadka ahlulistinbaadka ah ee ahlulijihaadka in kuwa loo celiyo ayuu ilahay subxana watacala waajib ka dhigay cid kasta ma aha in waxay markaas la weydiiyey hadalkaa shekh xuseen taymiye majmuuc ulfataawi buu ku leeyahy mujaladka sideed iyo labaatanaad boqol iyo shan iyo soddon ilaa boqol iyo lix iyo soddon yani maynan sheegin markaas manaajicda safaxaadka iyo waayo waatan aad haysataan dee malzamadeenu ka akriyeyni malzamadeenu ka akriyeyni waad haysataan halkaasubaad waxay markaas ka fiirinaysa masalada saddex iyo tobnaad waxa weeye ina ahla sunnati waljamaaca ahlu sunna waljamaaca waa masaa'il guud oo jihaadka ku saabsan kuwana hadda ku guda jirnaa muttafiquuna waxay isku waafaqsan yihiin calaa ana amra aljihaad arrinka jihaadka mawkuulu liliimaan iimaanka in loo tala saaranayo wa anahu laabudda inay qasab tahay min idnihi in laga idan qaato fi ljihaadi jihaad wa an yakuuna inuu jihaadku noqdo taxta raayatihi in waxay markaas calankiisa wa qiyaadatihi laga hoos dagaalamo oo marka amba isagu ha hogaamiyo amba cid isagu usoo diri ha hogaamiye macnaheedu waxa weeye un in isagu waxay markaas jihaadkani yahay mid uu idmay oo waxay markaas u ogolaaday oo waxay markaas isagu u tartiibiyey oo dadkuna isaga ay ka hoos dagaalamaya waa in waxay markaas raaya waadax u leeyahy jihaadku raaya muuqato waxay markaas cad waa inuu leeyahay laakiin waxay markaas haddaan cid hogaaminaysa habaynay jirin raayo cad una lahaynba waxuu qofku ka hoos dagaalamay una garanahayn waxay culimadu waxay markaas yidhaaheen ahlu sunna laa yuqaatiluuna taxta raayati majhuula raayad majhuula un xaalada aan aan muuqan oo waxay markaas aan la garanayn ahlu sunuun kama hoos dagaalama waxay noqonaysaa waman qutila taxta raayatin cumiya raayad waxay markaas qofka waxa wey markaas raayad indha la-aana oo arin madow ah oon caddayn qof lagu hoos jiro kalu noqonaya in waxay markaas qitladiisu noqoto qitla waxay markaas غayr sharciga sida xadiidka rasuulka salى الlahu عalayh wasalam ku soo aroortay waman laa yaraa dalika fahuwa calى ra'yi اkhawaarij qofka idhaha waxay markaas fawdaa lagu dagaalamaya waxay markaas jihaadka waxba looma shardiyo qofka saagasiisa u dagaalamaya siduu sheekh saalix alfawsan uu yidhi waa ra'yu اkhawaarij bui waayo marka la fiiriyo waxay markaas siiradii waxay markaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa iyo ciddii ka dambeysay dhammaan jihaadka gelaya waxaa jihaadka waxay markaas imaamku hogaaminayo ay ku daba feeshan yihiin taa ayaa waxay markaas u ahaa mu ahayn waxay markaas jihaad fardi fardi waxay markaas loo qaadayo oo qofku doona waxay markaas iska dagaalamayo haa dariiqa waxay markaas saxaabada ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam ay kala kulmeen in la qaado ayaa waxay markaas waajiba haddii kale wuxuu noqonaya waman yushaqiq rasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda waytabic gayra sabiili lmu'miniin nuwalihi ma tawallaa wanuslihi jahannam wasaa'at masir masalada afar iyo tobanaad waxa weye in ibraam alcahdi waxay markaas xidhitaanka cahdiga waxay markaas la guntayo la gelayo wa caqdi lhudna iyo heshiiska waxay markaas la guntayo wasulxi iyo sulxiga la gelayo bayna dawlatin muslima dawlad muslimada wa dawlatin kaafir iyo dawlad gaalada heshiiska waxay markaas iyo cahdiga la galo ee ka dhexeeya dawlad muslimada iyo dawlad gaalada yuxatim waxay waajibinaysa heshiiskaasi alwafaa in la weefiyo bilcuhuudi ballamada wاlmawaafiq اlmubradati baynahuma iyo heshiisyada waxay markaas dhexdooda la kala guntay la kala galay dee taana in heshiiskii waxay markaas cuhuudda la oofiyana de waa shay ilaahay subxaanaه watacala qur-aanka ku faray waawfu bilcuhuud waa shay waxay markaa rasuulku salى الlahu alayhi wasalam waxay markaas faray waa shay waxay markaas culimadu dhammaantood caddeeyey naqd alcahd in balanta waxay markaas la buriyo oo waxay markaas la jebiyana waa sifa damiima sifo waxay markaas aan wanaagsana wey marka heshiisyada waxay markaas ay kala gelayaan dawladda muslimada ah iyo dawladda gaalada ah waxaa waajiba in waxay markaas heshiiska la oofiyo oo waxay markaas aan la buriyo walaa yajuus ma banaano naqda in heshiiskii la buriyo ilaa bimubariri sharciyin cudurdaar sharciya mooyaane shay sharciga heshiiska burintiisa waxay markaas dee banaynaya mooyaane in la buriyaa ma aha sida in iyaku heshiiskii ka baxaan amba wax burinaya la yimaadaan amba shuruuddii lagu heshiiyey ay ka baxaan laakiin shay layska buri karo ma aha heshiisku arrinkiisuna waa adeg wahada wayakunu hada biidni اliimaan wa biamri اliimaan heshiiska burintiisa iyo ka bixitaankiisu waa inuu yahay amarka imaamka iyo idanka waxay markaas xaakimka dadka muslimiinta maamulaya talina masalada shan iyo tobnaad waxay tahay ina dukuula muslim gelitaanka muslimkuu galo u fiirsada masaladan libilaadin kaafiratin waddan gaala u galo qofka muslimkii gelitaanka waddan gaala u gelayo bita'shiiratin fiise uu ku gelayo aw hayriha amba wax kaleba uu ku gelayo yani hadda de waxaa jira wadanka waxay markaas sida sharciga in ay fiise iyo waxaa lagu galo aw hayriha amba wax kaleba uu ku galo dee yakuunu waxay noqonayaan alkufaaru gaaladu aaminiina minhu qaar aamin ka ayay noqonaya bimuqtadaa dalik waxay markaas gelitaanka uu gale waxay markaas heshiiska uu ku galay ayaa waxay markaas ayaa keensanaya inay aamin ka noqdaan walaa yajuusu lahu qofka uma banaana khiyaanatuhum inuu khiyaameeyo wala tacarudu inuu u banbaxo lidimaa'ihim dhigagooda inuu u banbaxo wa amwaalihim iyo xoolahooda wa acraadihim iyo acraadooda waxa weye masaladu qofka muslimkii hadduu wadan gaala ah waxay markaas uu galo oo sidaa waxay markaas ay ku geliyaan amba fiisaha ku geliyaan amba wax kaleba idankooda waxay markaas idhahaan soo gal oo sidaa waxay markaas uu ku galo taasi waxay keensanaysaa inay gaaladu aamin ka noqdaan waayo magangelye ay magangeliyeen ayaa waxay markaas uu ku galo oo mana banaano inuu khiyaameeyo inuu dhiigagooda u banbaxo inuu maalkooda waxay markaas dhaco ma banaana waayo qofka waxay markaas dee waxay ku geliyeen hadday garanayaan in waxay markaas khiyaameynayo oo dhiigooda uu daadinayo inuu wadankooda yimaado umay ogolaadeen laakiin waxay markaas heshiis ayuu kula galay sidaas heshiis afkaa ha noqdo amba mid qoraala ha noqdo amba mid kaleba ha noqdo waxay markaas inay ka magan galaan oo waxay markaas wax dhiba una u geysan heshiis waxay markaas sidaa uu kula galay qofka muslimka ayuu noqonaya in isagu sidaa kula heshiiyey heshiiska waxay markaas in la buriyaana dee ma banaano khiyaamo ayaa waxay markaas ay noqonaysa masaladuna waa masale waxay markaas culamadu waktiga horeba ay ka hadleen fuqahada ah waqad nasa alfuqahaau waxay fuqahadu caddeeyeen ay naskeliye raximahum ullah ilahay u naxariistay calaa dalika arrinkaasay sheegay minhu waxaa ka mid fuqahada alimaamu shaaficiyi baa ka mid qaala raximah llah wuxu uhi alimaamu shaafici idaa dakala markay hadday galaan qowmin qolo oo min almuslimiina ka mid bilaada alxarbi wadanka gaalada hadday galaan biamaanin amaanay ku galaan gaaladu ammaan siiyaan falcaduwu cadowgu cadowgan qofka ammaanka siiyuu u galay minhum qowmka aaminuuna aamin bay ka noqonaya ilaa an yufaariquuhum ilaa wadankooda ka tegaya أو يبلغ أن دوحي مركز جاريا مدة أمانهم أنت وحي مركز أمانك لسيه وليس له ومسبنا ظلمهم إلى الدلمية ولا خيانتهم إلى خيامية الأم أي هذا الكفورني وصرح بهذا عديس صدر ابن قدامة في المغري مجلد كريمتا صفحة وحي مركز انتهيته marka masalada culimada fuqahaada ay sheegay waxa weeye hadduu qofka muslimkii wadanka gaalada u galo oo ammaan waxay markaas gaalada ay siiyaan uma banaano qofkaas inuu gaalada waxay markaas uu khiyaameeyo oo waxay markaas uu laayo amba maalkooda uu dhaco amba waxay markaas wax kale xadgudubka inuu ku sameeyo ma banaan waayo maxay noqonaysaa haddii kale dee qof waxay markaas khiyaamo sameeyey iyo qis sameeyey islaamkuna waxay markaas ma ogol masalada saasay culimadu raxmatullaahi calayhim u sheegay iyadoo amaan iyo waay markaas aad ku gasho wadanka gaalada inaad tiradan waan khiyaamaynaya waan dhacaya waa shay waxay markaas islaamkuuna ogolay oo waxay markaas adigu aad kala tahy iyadoo sidaa markaa masalada culimadu ay u sheegeen ayaa haddana waxay markaas bacd abnaa ilmuslimiin markay garan waayeen ee diinta jahli waxay markaas kaga sugnaadeen xamaasad faariqana waxay markaas iska qaateen ayaa waxay dhacday intay wadamadii gaalada ay galaan inay qaarkood waxay markaas dhaceen ay waxay markaas boobaan waxaa dhacday maalinba waa dukaan ba waay markaas waa soo gashay gabadh waxay markaas dhawaan muslimto gaalad ahayd iyo mid ti saaxiibadeeda muslimad hore ahayd dabeetna waxay yidhaheen tii muslimadee hore ayaa dadkan waay markaas baabkan ku luulsanayen waay markaas aan fahamsanayn bah dukaankii markay soo gashay ayaa waxay markaas alaabbay iska qaadato waxay ku ridatay boorsayii shadadiisiyatay dukaankana kamarada ayaa waay markaas ku wada sawirantay qofka xarakaadkiisa o dhan xagga horaa lagala socda markay soo baxday ayaa waay waxay qoladii dukaanka ay yidhaaheen gabadhan waxbay naga soo qaadatee naga sii tii dhawaani salaamtada tir islaamku mama ogola khiyaamada been baad sheegaysaan islaamku inaan nagu xadno inaan wax khiyaamayno waxa islaamku ma ogola beenha ka sheegina gabadha eeg bay yidhahan boorsadeeda waa alaabtii ugu jirta waataa kamaradu sheegaysa bahashi baa laga soo saaray shuf say islaamkii waxay markaas u dhaleecaysay tiina allahu aclam hadda ma xasuusinayo tiin maala dib bay u gaaloodiyey mooye in waay markaasa laygu yidhi hadda ma xasuusin lakin waa dani waa iga jira ina geena gaaloodo markii dambe walu fiirso waxa waxaway markaas anugu arkay qaar wadamada gaalada kiiba aaminsan in markay wadanka gaalada tagaan dumarka gaaladu inay waxay markaas u banaan yihiin in u tagaan oo markaa maxay idinku banaanta inaad u tagaan waxay yidhahan de waa addoomo meena gaalo ahayn dabeetna way ka sinaysanayaan moogti waa wuxuu kaga sinaysanaya inay tahay maxay adoon iyaduna waxay leedahay gaalada haddaad wareysato waa maysareed saaxiibki weyi ya iyadu waxay kula socotaa waa saaxiibkay isna wuxuu kula socdaa waa adoon afkaygaasi wallahi ka qaado kuwii sidaa igula dooday aniga amaantayda shuf yani fikir darada waxay markaas qofku diinta ilahi hadduu fahmi waayo waxay markaas zinadiiyo faaxishadaba qofku ku dhacaya isagoo waxay markaas aan diinta ilahay kuroganta isaga waxay markaas ku qalacsantaha waxaa dhacday waxay markaas qaarkood intay wadankii gaalada ay galeen in waxay markaas dee gaaladii meel gaalo ay waxay markaas iska joogtay inay iska qarxiyaan waxay markaas ay iska laayaan dee ma banaano taas waayo amni bay waxay markaas ku siiyeen inaad markaa khiyaamayso ood qisto ma banaano haddaad la dagaalamayso oo gaalo waxay markaas laxad ay yihiin dee caalamka waxay markaas dagaalkaaga caddayso la dagaal laakiin inta waxay markaas aada ammaan kusoo gasho haddaad doodo qaxoontinimo aad kusoo gasho inaad haddana tira waay markaas waan qarxinaya amba sidan baan ku samaynaya waxaasi islaamku beri buu ka yahay diinta islaamku beri bay waxaa ka ta mana ogola hadalkaa imaam shaaficina waad aragta alimaam shaafici raxima iyo culimo kalo fara badan sida waxay markaas ay caddaynayaan ma banaano taas masalada lixiyo tobnaad waxa weeye ina aljihaada fi lislaam waxa weye jihaadku islaamka waxa markaas dhexdiisa jihaadka marka la fiiriyo yamnac wuxuu diidayey jihaadka islaamka dhexdiisa wuxuu diidaya yani jihaadka waxay markaas mashruuc wuxuu diidaya yamnacu fi lqitaali dagaalka wuxuu diidaya qitaalka almashruuca la sharcigareeyey qitaa qatla man inaad mid dishu diiday islaamku laysa ahlan lilqatli dilitaanka aana helo ahay kalmarati gabadha inaad disho wasabiy ilmaha yar inaad disho washeikh alkariim alharim odayga gaboobey inaad disho yani islaamku waay markaa jihaadka dhexdiisa wuxuu diidaya qofaan dagaalka ehel wahay in la dilo oo la dilo waxay markaas gabadha ilmaha yar odaga weynaaday kuwaa dadka saasoo kale ka goya dagaalka ku jiri sana hore usoo sheegnay maa lam yubaashiru biqawlin aw ficlin intuuna dagaalka kula mubaasharay ku gelin qowl amba ficil hadduu hadal ku galo ku kaalmeeyo amba ficil dee markaas sababta jiritaanka u leeyi waayo dagaalku ku jira kamaa yamnacu siduu u diidayo takriib alcaamiri meesha camiran in la kharibo wa qaطci shajar اlmflir dhirta waxay markaas maraha layn in la jaro wa caqli اxayawaan in xayawaanka waxa markaas la boqogooyo ee masalada ah in dhirta waxay markaas la googooyo in waxay markaas xayawaanka waxay markaas la laayo ee masalada culimada fuqahadu waxay markaas way isku khilaafsan yihiin waxaana markaa soo arooray qisadii waxa wey xadiidka muslim ku saara cabdillahi bn cumar uu soo warinayo in rasuulku sala allahu alay sl banu nadiir beertoodii waxay markaas uu jarjaray waxay markaas uu gubay marka jumhuur ulculamaa waxay idhaaheen waa uu banaanyay hadday maslaxa waxay markaas raajixa ku jirto in waxay markaas la jarjaro dhirta in waxay markaas la googooyo sidaasoo kale waxyaabaha ay dagaalka ku kaalmaysanayaan in waxay markaas la jaro ee waxay markaas waa ay banaan tahay way idhaaheen bacd culamaa oo abubakr sidiiq laga soo warxeen waxay markaas ma banaana marka hadday maslaxadu ay ku jirto waxay markaas way banaan tahay haddii mujarad takriib iyo fasaarin ay tahayna waxay markaas ma banaana wa jamiic anwaac اfasaad anwaacda fasaadka o dhan ma banaana wa calaa hada inakoo taa ka dul duunayna falaa yajuuz اlikhtiyaalaat shirqooladu ma banaana wala tafjiiraat qaraxyadu ma banaana wala takriib kharibitaanku ma banaana bianwaacihi anwaacdiisoo dhan isku geeyo lannahu maxaa yeeley yajuru muslimiina muslimiin cala muslimiina wuxuu soo jiidaya shara buu soo jiidaya wayajuru cala muslimiina wuxuu soo jiidaya taktiiran in waxay markaas la laayo layr buu usoo jiidaya wa tashriidan in waxay markaas la kala firdhiyo oo waxay markaas ayuu soo jiidaya in la laayo oo waxay markaas tashriid lagu sameeyo dhulka waxay markaas lagu kala firdhiyo meel kasta joogaan lagu waxa dabagalo taasuu soo jiidaya وإنما المشروع مع الكفار قال هذا شيء مشروعي وحويني هو الجهاد في سبيل الله إلا درتي اللي لجهاد جهاتمه ومقاتلتهم لقل دقالمه في المعارك قوضها دقال إذا كان عند المسلمين استداعة بعضها كدعوة هذه المسلمين تأكتوا ذيتا استداعة الشيء مشروعي وحويني قال هذا لقل دقالمه ومعارك وحيما تسلقل جهاتمه لقل دقالمه إذا كان عند المسلمين استداعة هذه المسلمين وحيما تسلقل وحيما تسأوده الليه كما هي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدها وسيرة أصحابه من بعد ذلك والتابعين لهم بإحسان يددك وراءك كرعا شيء مشروع وين قارب اللي لك هاتمه ومعاركة لولا دقالم لكن قرحية يحيى الله وحي مركز اختياراتك كواس وحي مركز مبنانا هذا الله فربنا من العلماء رحمة الله عليه كلي مسألة تضبيت ورد حوي إن القوة والقدرة على سد العدو شرط في جهاد الضلب وجهاد الدفع awoodda iyo karitaanka calىa sad اcaduw cadowga suurtaagitaankiisa awood in loo yeesho shardi waa shardi fii jihaadi dalbna waa loo shardiyaa wa jihaadi dafcina waa loo shardi in awood laleeya cadowga in laishortaago oo waxay markaas lala dagaalamo jihaadi dalabkana waa loo shardiyaa jihaadi dafcigana waa loo shardiya masaladuna hore ayaanu soo qaadan masalada sideed iyo tobnaad waxa weeye laa yushtarad looma shardiyo fi limaami imaamka aladii yurjacu ilayhi looga noqonayo في الجهاد جهادك لوgu noqonayo an yakuna inuu noqdo imaam اimaam caama guud oo lilmuslimiin muslimiinta o dhan u sugnaaday inuu imaamka guud noqdo looma shardiyo لأna imaamaة اcaamati imaamadii guud ee muslimiinto dhan ka wada dhexaysay qad inqaradat way daba gooday min azminati mutadaawilati waktiyo dheer laga soo bilaabo ayay go وأma man kana imaama qofkii imaama aw xaakiman aba xaakim ah libeldin wadan waxay markaas imaama ba xaakimu ah min albuldan اmuslimati wadamada muslimkaa kamid a يكون وحو نقنيا بمنزلة الإمام العام إمام كعام كا يوضع كا وحي مركز نقنيا وأحكامتي سلا وحي مركز لقاضنا وإن لم تكن له الخلافة العامة خلافته قود بينيلا قال إن الأئمة علم أدو مجمعون وإسكوا فقسين على أن من تقلب قفك غالب نقضى على بلد وطن أو بلدان أو أبو وطن آه. أو وطنك غالب نقضى فإن له حيالنا حكم الإمام إمامك حكم كيس العام إمامك قد في جميع الهدف في جميع الأشياء الشيء هذا قفت هدو تقلب أواديس كو قبصده اسكبع فتاة تذكر هالك النقراني أو سلا كو قبصده أوادي كو قبصده بقى أحكامك إيانك عام كيو يلان سيع علمي إلهي أواد هدو كو قبصده حتى والضريق خد أو صامر هدي الله دورتا اختيار أهل الحل والعقد دورتانا دوان من باب أولى ودك يكون القلماء ومن هنا هلكا يعرف واحد ليدانية طلال ناشئة نشأت بعد من هذا وحي مركز صو وحي مركز ترميدي oo waxay markaas cusub amba naasha waa qolo yani soo baxay nasha soo dafidi oo taqul oranaysa qolada soo xornayaan innahu laa imaama lilmuslimiina alyawm maanta muslimiinta imaama ma laha falaa samca walaa daacata liaxad cid la maqlayo oo la adeecaya ma jirto imaamada muslimiintu ma laha qaar leh baadidooda halkaa laga garanay bal waxaa loo leeyahay imaamadu leeyihiin waxay markaas qolo kastana imaamka maamula iyo ra-iiskooda ayaa imaamkooda ah kaasaana waxa markaas de axkaamtii imaamada qaadanaya oo waxay markaas la maqlaya oo la adeecaya oo waxay markaas in lagu baxaa ay waxay markaas xaaraanta saasaa la odhanaya saas in ahlusunna waljamaca amisay والله سبحانه وتعالى أعلم بالله التوفيق